wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa maanta magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle ku qabatay munaasabad weyn oo lagu xusaayay maalinta caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha sidoo kale lagu soo gabagabeeyey lix iyo tobanka maalmood ee tacdiyada ka dhanka haweenka munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay kusimaha madaxweynaha hirshabeelle ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka mudane siraaji sheekh cisaaq wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha dowlad goboleedka hirshabeelle marwo fuusiya abukar maxamed wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha mudane cabdi daahir guure xubno ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka hirshabeelle bulshada rayidka qeybaha kala duwan ee haweenka iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay munaasabadda wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha dowlad goboleedka hirshabeelle marow foosiyo abuukar maxamed ayaa sheegtay in maalintan ay tahay maalin weyn oo qiimo gaar ah u leh haweenka soomaaliyeed sidoo kale wasiir fawsiya abuukar maxamed ayaa munaasabada kaga dhawaaqday in agaasimo waaxiidka laga siinayo wasaaradda dadka baahyaha gaarka qaba iyadoo hogaamiyaashooda ka dalbatay inay iska soo dhex saaraan qofka noqonaya agaasimo waaxiidka kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka mudane siraaji sheekh cisaaq oo munaasabada soo xiray ayaa haweenka hirshabeelle ugu baaqay inay la shaqeeyaan wasaaradda haweenka si looga hortago tacdiyada loo geysanayo xuska maalintan caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ayaa sanadkiiba mar la qabtaa iyadoo looga hadlo arrimaha tacdiyada loo geysto bulshada qeybaheeda kala duwan gaar ahaan haweenka